warbaahintiiniina dhagaysatay idaacaddii galabta waxaan sii daynay doodo ay ka qayb qaadanayeen mas-uuliyiin badan iyo dadweyne oo ku saabsan heshiis dhinaca badda ah oo dhowaan ay kala saxiixdeen dowladda kumeel gaarka ah ee soomaaliya iyo kenya wasiirka qorsheynta ee iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa heshiiskaas u saxiixay dhinaca soomaalida waxaana oo ka mid ahaa dadkii dooda ka qayb galay aadan nuux dulle ayaa wasiirka weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo heshiiska u saxiixay
heshiiska la dhihi karo waa isfahan annaga iyo dowladda kenya na dhex maray waa nahay heshiis ma aha agreement waxaa dhex maray waa understanding inaan iska fahano waxa aan annagii adiga maaragtay aan isugu nimid wada qorno saddex waxaa la dhihi karaa marka lasoo gaabiyo nuxurkiisu wuxuu ahaa saddex arrimood waxaa jirtay in hay-adda u qaabilsan adduunka habeenta badaha ay u qabatay saddex iyo tobanka may dowlad walba inay xogta macluumaadka iyo khariidadaha badeeda ay soo gudbiso si loogu siyaadiyo wax ay lagu magacaabo africa continental shelf oo ah maaragtay qalfoofka qaaradda haddii af soomaal ahaan loo fasira noqonaysa laakiin inta dhulkaa ee badda gudaha ugu jirta ah ayaan ku wada heshiinay labadeena dowladoodba in aan dalbano ziyaadadaas in la ziyaadiyo oo ah inta badda ay gudaha dhulka ay u gelayso waxaa kaloo jirta in kenya iyo annaga fahamkaas aan ku wada seexanay nairobi aan ku wada dhignay in haddii uu jiro khilaaf xagga xuduudaha ah ee labada dowladood ee badda u dhexeeya in lagu xalliyo sida qawaaniinta caalamiga ay qabto oo loo gudbiyo hay-adda qaabilsan howlahaas labadaas qolob ayuu ahaa nuxurka annagii iyo kenya isfahan eena dhex maray wax aan kaga hadalnay xuduud badeed iyo annaga xadka noo dhexeeya iyo in la kala jeexay ama in la kala calaamadeeyo ama waxaan kaloo qodobka nuxurka saddexaad u yahay in qolo walba iyada siday u aragta xadka baddeeda inay gudbisato ay hay-addaas u gudbisato soomaaliya dowladda soomaaliyeed waxay xaq u leedahay inay sida xadka baddeeda iyada ay u aragto ay u gudbisato kenyana sidoo kale inay gudbisato wixii markaas guddiga caalamiga ee xadeynta badaha uu soo saaro laba dhinac oo kula taliyo oo talaa uu soo jeediyo inay laba dhinac ay qaataan nuxurka heshiiska iyo isfahamka isfahamka waa memorandum of understanding ma aha memorandum of agreement isfahamka aan gaarin anagii kenya waa intaas waxaan ku weydiin lahaa cabdiraxmaan waxaad sheegtay inay isfaham gaadheen haddana markaad eegto heshiiska ama qoraalka isfahamka a gaadheen waxaa ka muuqatay marka ereyga dispute oo yani inuu jiro wax khilaaf oo laysku haya labada dhinac muxuu yahay markaasi markaad eegto dhinaca badda xuduudeynteeda labada dhinac waxaa ku kala gedisnaydeen ee aad odhan karto waxaa laga yaabaa qolo waliba inay dhinaceeda u gudbiso
annaga iyo kenya sida lala socdo xadka annaga dowladda soomaaliyeed dowladii rayadka ahayd diig dambe kacaanka ahayd oo ka dambeysay militariga ahayd dowlad kasta ayadaa calaamaysay xuduudda badda soomaaliyeed annagu waan garanayaa dowlad ahaan xadka badda soomaaliyeed meesha uu ku dhamaado laakiin annaga iyo kenya taan wada fadhiisanay oo xad badeed ka wada hadalnay oo niri soomaaliyana intaanay leedahay kenyana intaanay leedahay oon isku afgaranay oon ku kala tagnay oo sidaas ugu geeyey maaragtay united nationka qeybaha hay-adaha u qaabilsan badaha ma aysan dhicin saas daraaddeed dowlad walba xadka baddeeda ayada ayaa ayaa garanaysa oo oo maaragtay calaamaysatay marka waxaan ku leedahay haddii xadayntaas annaga aan xadaysano baddeena iyo idinka xadaynta aad xadaysanaysaan maadaama ay saqal ahayn oo arrin labadeena dhinac aan go-aan ka wada gaarnay waa hore oon meel isla wada dhignay aysan ahayn wixii ka yimaada oo qolo walba markay calaamaysato waa inay loo gudbiyaa guddigaas asaga waxaa dhici kara marka waxaa waaye haddii annaga arrintaas aanan sheegin dowlad soomaaliyeed ahaan inay dowladda kenya sida haddaba suuqa ama wararka oon faktiska ahayn oon anigu aana weli firsad iyo u arag ay doonayso sida loo calaamaynayo aan ku kala aragti duwanahay oo annagana aan doonayno in si toosa loo calaameeyo ayagana si qallooc ku jiro in haddii aan la sheegin eryadaas inuu ka jira disputekaas ay keeni karayso inay dowladda kenya isu gudbisato sida ayada u aragtay annagana aan markaas aanan sheegin waxa meesha ku jira oo khilaafka ah
aydiid ilka xaraf oo isaguna ah qabiir sharciga badaha ku xeel dheer ayaa aadan nuxdhow lagu xogweydiiyey su-aasha ah sharcigani dhibaato ma u leeyahay soomaaliya
horta innaga haddaynu nahay soomaali waa burburay haddaynu burburayna daliilo qaarna waa laynagu wadaa oo aragnaa laakiin innaguna si wanaag sharciyo iyo xuduudo ayaan leenahay mid waa run cabdiraxmaan cabdishakuur waa ku waafaqsanaya wasiirka kaleba waa heshiisku waa isfahm waa memorandum of understanding maaha sidaad moodayso qiimo weyn uma laha laakiin haddana waa mid lagu isticmaali karo haddaad adigu hadhowto haddaad cidda aad la gashay memorandum of understandingka isqabataan adigaa lagugu isticmaali karaa su-aasha taagani waxa weeye kow dhulka laysku hayaa waa dhulkeeni waa baddii soomaaliyeed bad kenya ah iyo dhulkay sheeganaysa oo soomaalidu ay dacwad ku leeday ma jirto iyaga ayaa dacwadda qaba oo saddex arrimood markaad eegto proclamation uu madaxweynaha kenya sameeyey june sagaalkii june nineteen fifty five nineteen two thousand and five laba kun iyo shantii wuxuu sheeganaya ha laba kun iyo Shantii.
iyo shantii wuxuu sheegayaa in dhul ay soomaalidu leedahay markaad maabka eegto ay ku darsadeen Eh, sheegashadaa lafteedana waxaa two thousand and lixdii ayaa sheegashadaas oo ay maabka ah ay ku sheeganayso iyo qoraalkiiba ay u gudbiyeen united nationka eh, bishii two thousand and sixkii laba kun iyo lix maalin dhaweyd oo bishan march tobankeedii bishii march ee two thousand and nine tobankeediina sheegashadaa ay sheeganayaan dhulka soomaaliyeed iyagu ku sheeganayaan ay ku darsadeen ee qiyaastiisa ilaa two thousand uu axlay uu yahay qiyaastii thirty eight thousand waxay ku riboortka ay submissionka ay sameeyeen ee iminka memorandumkani ka hadlayo ayay ku qoreen marka intuba eeg saddexdaa arrimoodba waxay garayaan oo sheegayaan oo saddexdaa sharci ay qoraala ay digteen waxay sheegayaan in dhulka la isku hayo ama eh, muxuu ahaa eh, area under dispute lagu sheegay ee ku taalla heshiiska ay yihiin xagga soomaalida marka macnaheedu waxa weeye eh, iyagaa wax sheeganaya innaga waxba maynaan sheeganayn hadday wax sheeganayaan questionka waxa waxaa meesha imanaya waxaad la qoratay memorandum of understanding oo no objection ah inaanad memorandumkaa ay sameeyeen ay wax ku sheeganayaan ee ay u gudbiyeen united nationka inaanad waxba ka qabin waxay macnaheedu noqonaysaa wax weyn ma noqonayso oo kale ha dhowto waxa la yidhaho sharcigu waxa la yidhaho wuxuu leeyahay presumption presumptionku waxa weeye waa wax yani loo qaadanayo haddaad iminka wax qirato aad sheegato hadhow waa lagu isticmaalaya adigaa iminka qiraya inuu dhulkii laysku haya uu dhulkaagi yahay oo ay iyagu qoraal submission ka sameeyeen oo submissionka ay sameeyeenna aanad waxba ka qabin waxa weeye marka khatartu waxa weeye ha dhowto ha dhow marka ay xumaatay dacwad noqoto iyaas iminka waxba lama bixin oo ku waafsaday labada wasiirba wax iminka la bixiyey aasaas ma jiro laakiin waxa weeye maxaaba kuguba kalifay cid adiga dhulkaagii kugu haysata inaad no objection report wixiisa dacwadiisa isagu uu gudbisanayo inaad ka bixiso no objection jiraado anigu waxba kama qabo yani waxba kama qabo waxba kama lihi macnaheedu hadhow waa lagu isticmaalaya waxaa loodhanayaa oo waad qortayba inaad waxba kale markii lagu dacweynay ee arrintaa lagugu haystay waad qortay ama waad sheegtay waad qaratay inaad waxba kala hayn ee maxaad hadda leedahay marka waxa weeye anigu baahi looma qabin heshiiskan in la galo understandingkan umaynu baahnayn inagu wax baahi oo innaga inoo haya ma jiro cidday wuxuu faa'iidaynaysaana waa iyaga
ciidid ilkaxanaf oo qabiil ku ah shuruucda badaxa oo u waramaya aadan nuxdulla cabdiqaadir xaaji maxamed dhaqane wuxuu kaaliyo u yahay isbahaysiga mucaaradka ah garabka casmara waxa uu axmed cabdinuur iga waramay isagoo jooga magaalada dubaay istaga imaaraadka carabta dhinacoodu siday u arkaan heshiiskan
annagu heshiiskaasi waxaan u aragnaa heshiis dhibaato ah oo dhibaato abuuraya iyo buuq wakti aan loo jooginna la galay waxyaalo ka muhiimsan oo waaweyn oo dib heshiinta kow ka tahayna munaasabad ahayd arrintaas iyada ah ee markii ay ku doodeen saaxiibadeen arrintan waa waa isafgar is-afgarasho is-afgarasho iyo wax noocaasa weeyaan waxaa ka muuqda warqadda waan helnay coobigeedii waxaa umuhiimsan area under dis- dis- ayaa ku muujiyeen oo markhaati ka noqdeen marka xududbadeed muran ku jiro ayay kenya keentay markaasay la qaateen marka muran bay geliyeen annaga iyo kenyana xuduudka inoo yaala hadday bad noqoto iyo hadday beri noqotaba ilaa ingiriiska iyo talyaanigii ilaa dawladihii hore ee ama waktigii doorashada ama waktigii militariga ah lixdan iyo kowdii waad ogeyd waxaa ka dhacay aftid iyo buuqi lixdan iyo saddexdii waad ogeyd lixdan iyo sideedii heshiiskii caruusha cigaal uu saeexay ee uu yidhi wixii khilaafa lagu dhameeyo wadahadal baa u dambaysay xasaasiyad dhuleed iyo badeed iyo dad baa jira haddana soomaaliya markay burburtay waxaa loo qaxay qaxootigii iyo wanaagii kenya iyo dadkii isbedel baa dhacay marka tii hore ee ogaden iyo soomaali galbeed iyo etoobiya ayaa og tahay ilaa konton sano dhibaato ka taagan tahay hadda oo dawladihii hore ee kacaan ku dambeeyey ay xataa ku dhaafeen arrinta ayada sida cigaal lagu dhigay ilaa wakti iyadoon dawlad soomaaliyeed jirin oo dawlad xoog la jirin oo sida tanzania iyo sudan iyo iyo uganda iyo etoobiya aysan dhisnayn dawlad soomaaliyeed oo aan la doodeynin in niman haddee aan ognahay halkay ku xeraysan yihiin inay waktigan arrimo xasaasiya ay galaan waxay keenaysaa deganaansho la-aan iyo dhibaato dadka xuduudka degan ee soomaaliyeed ee labada dhinacba ay ku baraaraan ku kacaan marka wakti aan loo baahnayn iyo qaab aan loo baahnayn iyo deg deg baan u aragnaa waxaan leenahay heshiiskaasi iyo arrintaasi ha la joojiyo soomaaliya markay dawlad laisku raacsan yahay xoogle ay ka dhalato wixii ku saabsan bad iyo beriba ha laga hadla arrintaa ha la joojiyo haleen insha allah laakiin wixii khilaafahee jira ha laga wada hadlo hadday tahay dagaalba waagaa wuu yidhi ha laga wada hadlo marka maxaa ku jaban bay kula tahay
xasaasiyad bay keenaysaa waxaa weeye ha laga hadlo marka la yidhahdo cigaal waktigiisii dawlad iyo xoog baa jiray iyo tisiyaad barraba markii u n la geeyo u n waxaa oranaysaa guddi ha loo saaro hadday soo noqonayaan nimankana shidaal iyo arrimo badan baa la sheegayaa marka soomaaliya oo waktiga cigaal ama waktiga siyaad barre ah oo awood leh oo aqoon-yahaniya dhaqaale leh oo campaign leh oo wixii dood gala soo ridanaysa ma muuqato meeshii waxba ma jiraan marka waan dhacmaynaa waxay fududeeyeen way sharciyeeyeen dhici bay sharciyeeyeen marka waxaan leenahay arrintaasaa deg dega
hadalkan aad jeedinayso ma aragti adiga ku gaaraha mise isbahaysigiina casmara ee mucaaradka ah intaad is aragteen oo dokumentiga akrideen ayaad go-aan ka gaarteen wixii aad ka dhihi lahaydeen waa iska aragnay go-aan baan ka gaarna waan ka wada hadalnay waa waan iska ognahay waan la hadlay xarunta maanta arrinta ayada ah waxay keenaysaan u aragnay un in aan dadkaa soomaaliyeed iyo kenya waktigan isku wanaagsanaa in arrin ku saabsan wadaniyad iyo dhul iyo biyo iyo xaalad lagu abuuro oo yaa kenya soomaaliya liqaysa soomaaliya sharciya soo dhiiftay marka kicin hollay keenaysaa arrinta ayada ah xasaasiyadda wax ka muhiimsan baa saaxiibadan u yaalla dad heshiisiin iyo dadka dhibaataysan ooman iyo badan iyo burcadka iyo waxa taagan baa u baahan laga hadle arrin loo waktigan loo baahanya midda kale wasiirkii arrimaha dibad wuxuu leeyahay omar anigu arrinta kama warqabo marka wasiirka qorsheynta ah iyo arrimaha waa arrimaas garana deg deg inuu ku dhex jiro wasaaradii oma dhisna wasiir ku-xigeen ma haysto agaasimo ma haysto dawlad buxda ma haysto xagee loo degdegaya
cabdiqaadir xaaji maxamed dhaqane oo kaaliya oo ah garabka mucaaradka ee casmara u warramaya axmed cabdinuur